haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska washington cashucuud ayaana inoo haysaa
dhammaantiinba meel kasta oo aad nagala socotaan waa mar kale iyo barnaamijka caweyska washington caawana barnaamijka caweyska washington waxaan idinku hayaa maaweelo iyo aqoon kororsi wada socda dhulku waxa uu leeyahay saddex xariiq oo ay cadceeddu marto oo kala ah ekuweytar iyo kabrikoon iyo kansar afka qalaad lagu yidhaa af soomaaliyana lagu yidhaa dhulbadhe iyo laba kulaale kulaalaha waqooyi iyo kulaalaha koonfureed aqalka soomaaligu isna waxa uu leeyahay saddex udub oo kala ah udub dhexaad iyo laba udub xoog oo hareeraha xiga waa sheeko gaaban oo cilmi ah oo aan caawa ku baranayno sida ay isu shabaxaan aqal soomaaliga iyo qariirada adduunka sidoo kale waxaad ku maqli doontaan barnaamijka qayb suugaaneed maaweelo xambaarsan oo aada u xiiso badan wiilka calafku saantee casha suuban helayow wuxuu mawle kugu simay saada samir u dhalatoo sinjigeedu wacanyo soddonkii qur-aanka iyo sunne lagu canqariyo sida loo barbaarshaa kugu filan sareedee sayid noqo ilaashada sayid noqo ilaashada sida weli garaabeed sida shebi shabaaleed sidaa hooyo waxusi sidaa hooba lugu
waa abwaan jiheeye oo caawa noogu marti ah guud ahaan barnaamijka caweyska washington oo caawa iyo caweyska abwaan ismaaciil yuusuf cabdi oo ku magac dheer jiheeye oo aad toddobaadkii hore ku maqasheen barnaamijkan caweyska washington ayaa caawa waxaan idinkaga hayaa sheeko xiise leh oo cilmi ah oo ku saabsan sida ay isu shabaxaan aqal soomaaliga iyo qariirada adduunka abwaanka waxa uu hadda joogaa magaalada london ee dalka britain abwaan jiheeye kusoo dhowow mar kale barnaamijka caweyska washington aad baan u dhowahay
horta ciid mubaarak ciid mubaarak ciidda ka hor asuuken dambeyse ciid alcaafiya ciid wanaagsan ciid mubaarak ciiddani xaggee ku ciiday ciiddan waxaan ku ciiday magaalada london caasimadda cariga ingiriiska waa gartay markii suukan dambeysay hargeysaad joogtay marka ciiddii waxaad usoo raratay dhinacaas iyo london inaad ku damaashaado xaggaas iyo london baan usoo rartay oo laygu casuumay oo aan tegey lix iyo labaatankii juun baan ka degey maasha allah maasha allah ciid mubaarak mar kale abwaanjaheye toddobaadkii isuukan dambeysay heese dhowraan ka hadalnay iyo suugaanta iyo adigu qaybo badan toddobaadkanna bal waxaan rabaa waxyaaba badan baad daristay ka sokow suugaanta aqalka soomaaliga iyo iyo qaabka uu macnaha meelaha uga egyahay qariiradda ha marka qariiradda iyo maamka xidhiirka ka dhexeeya ha xidhiirka ka dhexeeya qariiradda iyo ma maabka iyo aqalka soomaaliga iyo aqalka soomaaliga marka sidee ku daristay inaad u fiirsato arrintaasi maxaa keenay kolley walaal macallin baan ahaa jaamacadaha wax ka dhiga sidaa daraaddeed in badanna dadkan sugaanta baadhe ee dabagala ayaan ahaa marka qofka markaaad wax aqoon u leedahay ee aad dee maabka adduunka iyo khariiradda iyo noocay u egtay aan juqraafiga ku dhigannay isla markaana aan dhaqanka ku haya aqalka soomaaliga ah dee labadii oo aan midna dhaqan ahaan u haysto oo aan deegaankaygii iyo dhaqankaygii ka bartay midna aan cilmigii juqraafiga ka dhigtay unbaan idhuun dee labadani bal isku eeg dabeedna halkaasay ka dhalatay sidii ay usii dhaadhacaysayna waxaaba nooga soo baxayba in wax allaala waxaan maabka adduunkana loogu sharaxayo juqraafiga oo aqalka soomaaliga ka wada dhex muuqdo waa arrin aad iyo aad cajiiba marka waxaad leedahay dhinac walboo laga eego ma juqraafiga iyo iyo aqalka soomaaliga dhinac walboo laga eego way iska shabahaan oo xiriira ka dhexeeya
hadday shaybkii iska shabaheen ama muuqaalkii qaabka waa iska shabaheen loolkii iyo dhigihii isweydaaranayey waa iska shabaheen udubkii dhexaadka ahaa iyo udubyadii kale waa iska shabaheen gibilkii saarnaayee eeryada ahaa uu kana gibil atmosfeere yeeshay oo ay iska mat- shabaheen dhigdhaxadii oo kana green wich yeeshay oo ay waxaasoo dhan iska shabaheen oo markii aanu sii hoos u sii galay qalabkii heeryada ahaa intii uu ka koobnaa iyo intii atmosfeerku hawee uu ka koobnaa ay is yeesheen ee ay dabeedna markii hoos aan ugu sii daadignay qalabkii aqalka saarnaa mid waliba cilmi saynaysa ay ku fadhiisatay
wow wax laga sheekeyn kara maaha wax aad iyo halkaa waxaa aad nooga soo baxay in saynisyahan soomaaliya ay caqligiisii ka soo maxatay oo aan dadkeenu dareemin saynisyahanada ku dhex jira laakiin wixii caawa ka dambeeyay dareemi doonaan oo adigu haddaad hadda ifisay een, juqraafiga iyo maabka iyo aqalka soomaaliga ama buulka ee, xiriirka ka dhexeeya sida isu shabahaan waxay tani horseedi doontaa sidaan qiyaasayo in dad badan oo soomaali ah inay waxyaabo badan oo dhaqanka ku qotoma inay bal la barbar dhigi doonaan waxyaabo kale oo hadda inaan dareensaneen insha allahu tacaala wixii la bilaabo ee cidi ay samayso ayuunbaa dadka toosiyo baraarujiya dabeetana dhaqankeenna iyo cilmigeenna aqoonta iyo cilmiga ku dugan buu qofba meel ka qabsan doonaa dabeetana taasay la wadaagi doonaan miidiyaha iyo meel walba iyo dabeedna marka dambena qalin ku qori doonaan dunidana aynu kula doodi doonaa inaynu nahay dad cilmi iyo aqoon dunida ka jirta horseed ka ahaa abwaan jihey aad baad u mahadsan tahay markan een, waad noo dul martay laakiin bal qayb qayb baan u dul istaagaynaa markan een, qaabka isku shabahaan halka maabka adduunku ka leeyahay xariiqyada afka qalaad lagu yidhaahdo longititude iyo latitude aqalka soomaaligu isna waxa uu ka leeyahay wax la yidhaahdo lool iyo dhigo oo ah kuwo isweydaarsan qodobka labaad dhulku waxa uu leeyahay saddex xariiq oo ay cadceeddu marto oo kala ah equator iyo cabricon iyo kansar afka qalaad lagu yidhaa af soomaalina lagu yidhaha dhulbadhe iyo laba kulaale kulaalaha waqooyi iyo kulaalaha koonfureed aqalka soomaaligu isna waxa uu leeyahay saddex udub oo kala ah udub dhexaad iyo laba udub xoog oo hareeraha xiga qodobka saddexaad ee loodhan karo maabka adduunka wuu ka matela aqalka soomaaligu waxa weeyaan halka maabka adduunku ka leeyahay dhigta loo yaqaano greenwich mean time ee cabbirka wakhtiga laga qaatay aqalka soomaaliguna waxa uu ka leeyahay dhigdhexo taasoo ku taalla bartamaha loona yaqaano dhigdhexo qodobka afraad ee ay iska matelaan waxaa ka mid a halka dhulka uu ku daboolan yahay gibilka hawada ee loo yaqaano atmosfeer aqalka soomaaligana waxa uu leeyahay gibil la yidhaha heryo halka gibilka atmosfeerka laga yidhaahdo waxa uu ka kooban yahay darajiin nitrojiin ogsajiin iyo carbon aqalka soomaaligana heeryada la saaraa waxay ka kooban tahay kebad iyo caws iyo alool iyo saan intaasoo rare la ysku yidhaahdo runtii marka dabagal dheer lagu sameeyo agabka rarada mid kastaaba waxa uu ku dhisan yahay ama ku samaysan yahay cilmi saynisa in isagoo aqalka soomaaligu cilmigaa ku salaysan ayaa waxaa maraykanka ama la yidhaahdaa qarnigii labaatanaad ayay ogaadeen maabka adduunku noocuu u samaysan yahay laakiin soomaalidu muddo dheer ayay aqalkan soomaaligaa isticmaalayeen oo qarniyo aad u fara badana waxaynu odhan karnaa saynisyahaankii ugu horreeyey ee ogaaday maabka ama khariiradda adduunku nooca u eeg yahay waxa uu ahaa ninkaas soomaaliga ah ee aqalka soomaaliga ah loogu magac daray buul ayaa la yidhaahdaa aqalka soomaaliga master buul haddii aynu magaciisa u soo qaadanno waxa uu ahaa ninkii ugu horreeyey ee ogaaday ayaan odhan karaan ku doodi karaa maabka adduunku nooca u samaysan yihi saynis yahanadu marka ay ummadda cilmi u helaan waxa ay sameeyaan way u qoraan luuqadooda ayay ugu qoraan oo qoraal bay ka tagaan taariikhiya noqda oo marka dambe la hubiyo la xaqiiqsado laakiin isagu afkiisu ma qornayn sidaa daraaddeed waxyaalaha kale ay saynisyahanadu wax ku sii muujiyaan waxaa ka mid ahaa sawir sawir buu muujiyey sawirkana waxa uu ka sameeyey geedo isla markaana sawirkii waxa uu ka dhigay mid la manaafacaadsanayoo guriya marka saynisyahankii ugu horreeyey dunida inuu nin soomaali ahaa oo mastarbuul ahaa oo kaa aqalka soomaaliga noo sameeyey yahay ayaan aaminsanahay Ugogoyay gablada, ugoyo ka muuqashe. Ugogoyay
marka ugu dambayntii abwaanjiheye toddobaadkan weli ciiddii baanu ku jirnaa ciidul adxaan u dabaaldegaynaa muslimiin badana adduunka ku nool soomaali badanoo daafaha dunida ku nool waa la ciiday maasha allah marka bal ciidan haddaad hal heesu noo soo qabato oo ciidda aan dadka kula dabaal degno aad jeclaan lahayd ama yaraantaadii aad dhegeysan jirtay ama hadda intaad london joogto aad ku ciiday ama mid guud dee waxaan soo qaban lahaa caruuruhu waa farxaan waa ciid intaa way cararayaan waa ciid ciroolihiibaa ka daran waa ciid waa hees miyaa waa hees caruuruhu waa farxaan waa ciid intaa way cararayaan waa ciid ciroolihiibaa ka daran waa ciid heesta waxaan maranayaa inuu dacar qaadi jiray waa heesihii aan ku caqliyaystay bay ka mid ahay heesaha jacaylka adigu midaad aad aad si gaara u jeceshahay ma jira oo mararka qaar ay xaaladaadu ay bariga dhex marayso aad isku yaro qaboojiso caashacuudey in ka badan boqol fannaan baa horta heesahayga qaada waa gartay waxaa ka mid a haddii aan qaarkood ka sheego kuwii hore iyo kuwii dhexe iyo kuwii dambe iyo kuwa iminka soo baxayba kuwii hore mid ka soo qabo waxaa ka mid a xasan aadan samatar axmed cali cigaal cabdiqaadir cumar macalin jubba fu'aad cali xamari kuwaas waa beri daawud cali masxaf
tusaaloo kale xasan aadan aad ku bilowday heesahaaga kuwa u qaada midee ka mid ah xasan aadan waxa uu qaadaa heesta la ydhahaa casha suuban eryadeeda ay ka mid yihiin wiilka calafku saantee casha suuban helayow wuxuu mawle kugu simay saada samir u dhalatoo sinjigeedu wacanyo soddonkii qur-aanka iyo sunne lagu canqariyo sida loo barbaarshaa kugu filan sareedee sayid noqo ilaashada sida weli karaamee sida sabi sabaale sida hooyo waxusi sida hoobal ugu hees saaciidadeedaad ragba kaga sarraynaya sida boqorad maamuus iyo heesta kalee keefiya caruusu yidhaahdo kuu kaakacnoo kuu wada kacnoo ku bogaadine keefiya caruus waaw labadaba xasan aadan samatar waa qaada
labadaba xasan aadan baa qaada abwaajheye in yar noo yara kaadi labadaas hees ee aad xustay ee uu qaado fanaanka xasan aadan samatar aan midba qadar yar dhegaystayaashu cayaarno wiilkan caalab ku sooree casha suuban helaye nasiibkiisu siiyow wuxuu mawle kugu simay wuxuu mawle kugu simay wiilkan caalab ku sooree casha suuban helaye nasiibkiisu siiyow wuxuu mawle kugu simay wuxuu mawle kugu simay hallaasama u dhalato sijigeedu wacanyo hallaasama u dhalato sijigeedu wacanyo soddonkii quraankiyo quraankiyo sunne sunne lagu anqariyo soddonkii quraankiyo quraankiyo sunne sunne lagu anqariyo sida loo barbaarsha kugu filan sareede sida loo barbaarsha kugu filan sareede sayid noqo ilaashada sida weli karaabe sida shabi shabaale sidaa hooyo waxusi sidaa hooba lugu hees saaciidadeedaad ragba ragba ragba kaga sarrayniye sida boqorad maamu heesta kalena waa tan bal nala dhegaysta codka xasan aadan samatar umayaal kun jeer keef keef keef yaa aruus ku kacno ku wada kacno ku bogaadine keef yaa caruus ku kacno ku wada kacno ku bogaadine keef yaa caruus ku yariyo ku weyn annagoo kal furan ku صعبتني كيف يا عروس ku yar iyo ku weyn annagoo kal furan ku sacabtune keef yaa caruus barbaartiyo kufkii aad la kacaantayba ku yaariye keef keef keef yaa caruus barbaartiyo kufkii aad la kacaantayba ku yaariye keef keef keef yaa caruus kooxihii falkoo ku durbaantumaa ku heesaye kooxihii falkoo ku durbaantumaa ku heesaye keef yaa caruus keef yaa caruus keef yaa caruus كيف يا عروس روحي فنكو كودر بانتو ماكو يسير روحي فنكو كودر بانتو ماكو يسير كيف يا عروس كيف يا عروس كيف يا عروس كيف يا عروس Een, axmed cali cigaal waxa uu qaadaa heest aan u dhiibay oo inanta roob qura lagu ammaanayo oo amal la yidhaahdo uu yidhaahdo haw dacalladiis iyo duudii afmeerko inta diriir ku jiibsaday dirir waa roobka gugadaa aad iyo inta aad diriir ku jiibsaday seerma weydadii hato oo bisha saddexaadee gugudaa seerma weydadii hatiyo daba maray sagaalo dogob qooye ku habsaday damal ride ku taagsaday doogii ka soo baxay xooluhu ku darareen karan doogsimaadliyo dalmaseeya beegsaday sida loogu doogsado amaaldayma quruxay adna maanka deeqdaye kalayla durduro jacayligula doogdhabo wow marka heesta magaceedana waxaa la yidhahdaa amal amalba amalba la yidhaahdaa iyo hees kaloo nawaal la yidhaahdo oo uu yidhaahdo nooceedanoo kale ifka waa ku naadire buu yidhaahdaa erayadeeda ka mid ah ma garatay nudayga iyo damiirka iyo niyaddan ka jecele allahayow nawaal qurux nasiibkeeda iga yeel dabeetana heestaa nawaalna wuu qaadaa toddobaadyada soo socda qaybo kale oo xiiso badan iyo heeso aad laga yaabo in maalin walba aad dhegaysataan oo ay qaadaan fanaaniin kala duwan hadday noqon lahayd fanaanka axmed cali cigaal oo kuwo kala qaada xasan aadan samatar cabdulqaadir cumar macalin jubba maxamed siciid biikey iyo fanaaniin kale ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka caweyska washington waana dhammaantood heese uu sameeyey abwaan jihey caawana barnaamijka waxaan kusoo xirayaa heesta alkudhageedu yahay nawaal ee uu qaado fanaanka axmed cali cigaal guud ahaan barnaamijka caweyska washington ayaan intaas kusoo koobaya intaan mar kale kulmayno waa caashe ibraahim aadan oo idinle sidaas nabadgelyo
Maray ku habsaday dogob ooye ku habsaday damalide ku taagsaday doogii ka soo baxay xooluhu ku daraareen daldan caano lagu dhamay karaan doogsi maadliyo dalmaseeya beegsaday ku habsaday jagogooye ku habsaday dabalide ku taagsaday doogii ka soo baxay ooluu ku daraareen dandan caano lagu dhamay karan doogsi maaliyo dalmateeya beegsaday sida loogu dogsado amaal dayma quruxee adna maan ka deeqde kaalayla durduro jacayliguula dogdhabo kaalayla durduro jacayliguula dogdhabo sida loogu dogsado amaal dayma quruxee adna maan ka deeqde ruuxa